barnaamijkan soo socda waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada joyce mayer mashruuceeda haddii aad noloshaada jeclayn tag gurigaaga oo kulan naftaada la yeelo ka fikir waxa aad ka fikiraysay intii aad wax kasta dhaleecayn lahayd nafsaddaada kulan la yeelo oo adiga uun isweydii inay tahay wakhtigii aad ka tanaasuli lahayd fikirkaaga xun waa og tahay inaad rumaysid wax ku heshid waa arrin gaar ah inaad khibrad wax ku heshidna waa arrin kale inaad si sharci ah wax ku heshid waa mid kale sidaa aniga ugu yeero waxaa jira barakooyin badan oo aan xaq u leenahay waayo masiixa ayaa dhintay dhiiggiisi ayaa daatay axdii cusub ayuu dhiiggiisa nagula yeeshay haddaan nahay masiixiyiin dib u dhashay waxaan isaga la leenahay dhaxal isaga ayaan wax la dhexlayna annaga ayaa leh laakiin waa lahaanshada tamararka qaarkood dadka ku noqon karta mushkilad israa'iiliyiintii waxay ka soo baxeen addoonsigii masar waxay addoommo u ahaayeen masar waxay u dhigantaa in addoon loo noqdo dembi ilaah wuxuu iyagii u diray badbaadiye muuse annagana badbaadiye ciise masiix waxaan ka soo baxnay addoonsigii dembiga iyagana waxay ka soo baxeen addoonsigii fircoon waxayna u kaceen meel loogu yeero dhulkii ballanqaadka waxaan ka soo baxnay addoonnimadii dembiga waxaan maqalnay ballanqaadyadii ilaah waxaan bilownay inaan baranno sidaan ugu habeen lahayn nolosheenna haddaba israa'iiliyiintu waxay ahayd inay dhex maraan meel baibalka ugu yeero lamadegaan waxay ahayd safar kow iyo toban maalmood ah sida tukaha uga dowlo si toos ah ooga gudbo lamadegaanka si kastaba waxay ku qaadatay afartan sano oo dheer oo murugo leh sanooyin xanuun badan ka hor intaysan qaar ka mida ugu dambaystii gelin intooda badan ma gelin sidoo kale dhowrkii malyanee ka soo baxay qiyaastii hal malyan iyo bar iyo carruurtii in yar ayaa galay dhulkii ballanqaadka yeshuuca iyo kaaleb iyo qaar ka mid carruurta aan qaangaarin markii ilaah iyaga ka quustay way ku filnayd inuu yidhaahdo idinku ma gelaysaan dhulkii ballanqaadka hadda waxaan fiirinaa sheekadooda markaasaa madaxa ruxnaa waxaan ku fikirnaa doqonsana doqon doqon doqon doqon haddii ay ahayd safar kow iyo toban maalmood ah sidee idinkugu qaadatay afartan sannadood laakiin waxaan u baahannahay inaan toosno caawa oo aan carafsano ubaxa oo aan ogaanno in qaar badan oo naga mid ah ay ku dalwareegayaan buuro la mid ah wakhti badan oo badan oo dheer waxaan idinku leeyahay caawa waa wakhtigii aad dhex mari lahaydeen idinkoo si dhaqso leh u tegaya dhulkii ballanqaadka waxay u malaynayeen in cadowgoodu yahay dhibaatadooda waxay ahayd ismaaciiliyiintii xawiyiintii iyo buusiyiintii iyo kancaaniyiintii kulligeen waxaan leenahay intii waxay noqon kartaa ninkaaga xumaantii dariskaaga dhibbadnaantii cuduradaadii ee faqrinaantii laakiin kulligeen waxaan leenahay tii waxaan u malaynaa inay yihiin dhibaatooyinkeena shayddaankii waa shayddaanka hadduu iska kay dhaafi lahaa haddii kan haddii kaas haddii wax kale halkaan bilaabay waxbarashadan sanooyin aad iyo aad u badan ka hor oo aan sii baaray si qoto dheer waxaan si aad u cad kitaabka uga xaqiiqsannay in cadowgooda uusan ahayn dhibaatooyinkooda maxaa yeelay waxaan aragnaa ilaah iyaguu la jiray haddii ilaah inala jiro yaa naga hor iman kara ma jiro wax adduunkan saaran oo naga guulaysan kara hadduu ilaah inala jiro ilaahna iyaguu la jiray wuxuu ku yidhi haddii aad samaysaan waxaan idinku leeyahay waxaad safraysaan safar dhaqso ah oo aad uga gudbaysaan lagamadegaankan oo waxaad ku raaxaysanaysaan ballanqaadyadeeda laakiin ma ay samayn taas ma aysan ahayn cadowgooda ma aysan ahayn kancaaniyiintii baarsiintii xiiwiyiintii iyo cadowgoodii oo dhan ma ayna ahayn kii xoogga weynaa ee dhulka deganaa waxay ahayd fikirkooda xun iyo dhaqankooda xun ma aysan ogayn sidii ay ugu fikiri lahaayeen sidii uu ilaah rabay inay ugu fikiraan run ahaantii waxaad ku fikiri kartaa sidii aad addoonsiga uga soo bixi lahayd oo aad ugu fikiri lahayd xorriyad haddii aad baratid inaad ku fikirtid sida uu ilaah rabo inaad u fikirtid ma suurtoobaysa inaad guulaysato adigoo ku fikiraya addoonnimo ma suurtoobaysa inaad heshid farxad adigoo ku fikiraya murugo iyo niyadjab ma suurtoobaysa inaad xor ka ahaatid dembi adigoo ku fikiraya inaad addoon u tahay dembi waxaa jira tusaale wanaagsan oo aad ka helayso rooma cutubkiisa lixaad aayadda labaad boolos wuxuu yidhi inagoo dembiga ka dhimanay sidee aan ugu noolaanaa dembiga kitaabku wuxuu leeyahay markii masiixa dhinta annagana waan la dhimanay inuu dembiga ku qaado isku tallaabta si aan dembiga uga dhimanno oo xaqnimo ugu noolaano ma og tahay waxa ay taasi macnaheeda tahay waxaa jirta qayb kaa mid ah qaybta dib u dhalatay ma rabta inay samayso dembi way ka dhimatay dembiga waa sababtaas hadda markaad dembaawdo way ku dhibaysaa intaanan dib u dhalan ka hor kuma dhibi jirin maadan kala jeclayn waad jeclayd waad ka heli jirtay laakiin markaad dib u dhalatay hadda waxaad haysataa dhibaatooyin cusub sababtu waa inaadan dembiga ku farxaynin mar kale way ku murugaynaysaa waxaa jira qayb kaa mid ah oo aan rabin inay dembaawdo adigoo weli ku dhex jira jirka iyo maskax aan la cusboonaysiinin dareen aan la kontarooli karin iyo doonis madax adag taas waa inuu ka shaqeeyaa ilaah iyo ruuxa quduuska taasi runtii waa lamadegaankeena nafteenna ilaa ay ku cusboonaato ereyga ilaah waa lamadegaankeena waa inaan baranaa sida ilaah noo hoggaamiyo ruuxeenna ku jira oo dhex gala nafteenna ma doonaayo inuu halkan yaree ruuxadda ku noolaado wuxuu rabaa inuu galo maskaxdaada dareenkaaga doonistaada hantidaada iyo xiriirkaaga madadaaladaada ugu dambayntii wuxuu doonayaa in lagaa dhex arko adigoo dhalaalaya oo iftiimaaya kolkaa dunidu waxay leedahay qofkaasi wuxuu haysta ayaan rabaa haddaba dadow ilaah ammaana roman lix labo waxay leedahay dembigu waa ka dhimanay laakiin roman lix koo iyo toban waxay leedahay sidaa oo kalena idinku isku tiriya inaad dembiga u tihiin kuwa dhintay oo ku nool xaqnimada waan jeclahay taas maxaa yeelay ereyga ku fikridda wuxuu ka socdaa maskaxda haddaba sidaa oo kale roma lix labo waxay leedahay dembiga waad ka dhimateen laakiin rooma lix koo iyo toban waxay leedahay ku feker inaad dembiga ka dhimatay rumayso inaad dembiga ka dhimatay haddaba kulligeen waxaan leenahay waan ka dhimanay dembiga oo ku haysnaa inaan masiixa ku xorownay laakiin waan ka cabsanaa dembiga waxaan dhahnaa waan caadaysanay waxaan ahay sidan waxaan ahay sidaas iskama dhaafi karo way adag tahay tan kama gudbi karo waxaan ku xirannahay goobta islamadegaanka ah waa inaan bilowno inaan u fakirno sida ilaah u fakero oo aan dhahno waxa ilaah dhaho taasi waxay naga caawinaysaa inaan dhaqso uga baxno lamadegaanka oo ku noolaano ballanqaadyada ilaah fikirkaada waad ku kontarooli kartaa ilaah caawimaaddiisa caawimaad badan oo ruuxa quduuska ka timid wax badan oo laga barto ruuxa quduuska waad kontarooli kartaa fikirkaaga laakiin ma dhacayso inaad wax ka baratid waxa maskaxdaada ka buuxo aniga waxaan ugu yeeraa ka fikirid waxaad ka fikiraysa meesha maskaxda aaddo ayuu qofku raacaa haddii aadan jeclayn noloshaada gurigaaga aad oo kulan la yeelo naftaada oo ka fikir waxaad ka fikiraysa intii aad wax kasta dhaleecayn lahayd kulan adiga naftaada la yeelo isweydii inay tahay wakhtigii aad ka tegi lahayd fikirkaaga xun aameen deji maskaxdaada oo ku hay waxa saxda ah waad og tahay mid ama laba qorniinka ka mid ah oo aynu isticmaalno marka aynu wax ka baranayno maskaxda waa laba korintiis toban afar iyo shan hubka dagaalkayaga ma aha xagga jirka laakiin xoog bay leeyihiin ilaa hortiisa in qalcada lagu dumiyo waxaanu baabi'inaa muranada iyo doodaha iyo fikirada fikir kasta maxbuus baanu kaga dhignaa si uu u adeeco masiixa waanu ognahay inuu dagaal ka jiro maskaxdeenna fikradaha qaldan sababaha aragtiyada oo aan ogolayn ereyga ilaah kitaabka quduuska wuxuuna siinayaa mas-uuliyad aan ku burburinno waxyaalahaas runtii ma aha mas-uuliyad nafsadeenna ah sababtoo ah markaad baratid ruuxa quduuska ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa inaad garansiisid markaan ku fikiraya fikrad qaldan ku ducayso ilaahayow i garansiiya mar kasta oo aan ku fikirayo fikrad qaldan ha igu fiirsan inaan ku fikiro fikiro xun i garansiiya markaan ku fikirayo fikrad xun markaad bilowda inaad sidaa u ducaysatid waxaad ogaan doontaa uma baahni inaan sidaa u fikiro ma ma aha inaan sidaa u fikiro taasi ma waafaqsano ereyga ilaah habka aan ku burburin karno qalcadaha maskaxdeena waa inaan ku dadaalnaa barashada ereyga ilaah taasoo ah waxa aad samaynaysaan caawo waan idiin sabcinayaa sababtoo ah waxaad doorateen habeen jimco ah habeen xafladeed maalmihii shaqada way dhammaadeen waxaad samayn kartay waxyaalo kala duwan mushaaridiina u isticmaali karteen waxaan idiin fiicneen waxaad tegi karteen meelo kala duduwan oo aydan u baahnayn inaad tagtaan uma baahnayn inaad inta imaataan gurigiina ayaa iska fadhiin lahaydeen waayo waxaa ku soo daasheen shaqadii asbuuca waa idinkanaa kumanaan kun oo idinka mid ah ilaa dhismaha meesha ugu sarraysa waxaad baranaysaan ereyga ilaahay oo aad cibaadaysanaysaan waa idiin sabcinayaa laakiin waa inaa idiin sheegaa ulama jeedo inaa idin qalbi jebiyo tani idinkuma filnay inaad guul ku socotaan Heh. waxaa u baahantihi inaad subaxii kacdaan oo wax sii barataan kadib ducayso oo cibaadayso kiniisadda aad maalinta xigta habeenka xiga kiniisadda aad sitmaanka soo socda cibaado u aad cashiradeeda ka fiirso telefishinka shanta maalmood ee soo socda ibadkaaga iyo iphonekaaga wax ku shubo waxbarashada ereyga ilaah sii wad ereyga ereyga ereyga ereyga si dhaqso ah waxaad bilaabi doontaa inaad u fekerto hab kale roma laba iyo toban labo waxay leedahay ha u ekaanina dadka ifkan laakiinse ku bedelma gebi ahaan cusboonaanta maankiina inaad hubsataan nafsaddiina waxa ay tahay doonista ilaah oo wanaagsan oo isagu ku farxo oo kaamilka ah waa mahadsantihiin waa idin jeclahay yaramaayah afar afar iyo toban waxay leedahay ilaa goormaha fikirada sharka ah oo idinku sii dhex jiraayaan Huh. waan jeclahay taas yaramaayah afar afar iyo toban ilaa goormay fikirada sharka oo idinku sii dhex jiraayaan kolkaas wixii ugu horreeyey oo aan gartay waxay ahayd inaan dareemo in dhibaatadii israa'iiliyiinta inay iyaga ka qayb qaataan inay sii dheeraato inay guul helaan iyo sababta qaar badan oo iyaga ka mid ah aysan marnaba guusha gaarin nasiib darro waxaa jira kuwo badan oo aaminsan masiixa oo jannada aadayo laakiin aan marnaba weligood ku raaxaysanayn guul dunidan miyaad og tihiin uma baahnid guul aad jannada ku aadid waxaad ku badbaaday dhiigga masiixa inaad ku raaxaysatid safarkaaga waxaad u baahan tahay guul si aad dadka kale ugu noqotid markhaati run ah waxay u baahan yihiin inay ka arkaan noloshaada aamiin wixii ugu horreeyey oo aan arko ay sameeyaan waxay ahayd inaysan haysanin aragti fiican oo mustaqbalka ah waxay mar walba ka hadli jireen wixii la soo dhaafay waxay u malaynayaan in wixii la soo dhaafay ee xukumaya mustaqbalkooda anigana waxaan halkan u joogaa inaan idiin sheego wax walba oo aad soo marteen mar hore macno male wax walba oo aad dhex maraysid hadda awood uma laha inay kaa celiyaan inaad heshid mustaqbal aad u wanaagsan haddii aad baratid inaad ruuxa wax ku aragtid kitaabka quduuska wuxuu leeyahay ishaaye kow iyo toban in ciise wax ku amrin oo go'aan ku gaarin wax uu ku maqlay dhegihiisa ama uu ku arkay indhihiisa wuxuu wax ku arkayay indhaha ruuxadda wuxuuna wax ku maqlayay dhegaha ruuxadda kulligeen waxaannu madaxa ku leenahay dhego iyo indho laakiin waxaan kaloo leenahay dhego iyo indho ruuxi ah indhaha caadiga waxaan ku aragnaa waxyaalaha hareeraheenna iyo waxyaalaha ka dhacaya nolosheenna indhaheenna ruuxa waxaannu ku aragnaa waxaannu ku arkin indhahan waan ku fiirinaa hab wanaagsan ilaah wuxuu leeyahay waxaan lahaan karaa mustaqbal wanaagsan anigana waxaan rumaysanayaa inaan mustaqbal wanaagsan lahaado mar dhowaad anigoo ku jiro starbox meel ka mid ah utah naag ayaa i garatay oo waxay tiri waxaan warqad u soo qoray ministrigaaga oo aan u sheegay dhibaatooyinkayga oo dhan waxay bilowday inay ii sheegtay dhibaatadeedii oo dhan waxay tiri haa waan kuu sheegayaa waxay tiri noloshayda waxaa lagu hoos tuuray bas dabcan sidaa kuma dhihin iyada waayo ma aan rabin inaan qalbigeeda dhaawaco laakiin wax aniga xitaa bas ayaa laygu tuuray ayaan ku fekeray hadda laakiin anaa wado aameen waxay ku joogsatay waxaa laygu hoos tuuray baska hoostiisa waxaan kuu sheegi karaa inay meel fadhido oo ay u sheegayso qof sheekadan murugada leh sanad hadda kadib ah shan sano hadda kadib ah iyo toban sano hadda kadib ah sheekadeedu waxay ahaan doontaa mid aad iyo aad u sii qaraar oo ka sii xuntii horeeto waayo ma haysato wax rajo ah ay ku beddesho nolosheeda anna waxaan u sheegay inuu ilaah wax bedeli karo waxaan ku iri ilaah waa inaa aamintaa ilaah waa inaa rumaysataa laakiin waxa keliyoo soo noqda wuxuu ahaa inaad derbi igu noqotay iyo marmarsiiyo arrinkeeda wuxuu ahaa arrin khaas ah ma jirin mid dhibkaasoo kale loo geystay oo aan iyada ahayn waxaa lagu hoos tuuray baask afarta lugood ee baska iyaday dul saarnaayeen oo ma aysan haysan rabitaan ay kaga soo baxda baska waxaan go'aansaday inaan wado baska xun adna waa samayn kartaa sidaasoo kale waxaan idiin sheego tani ma aha mid qof kale go'aankeeda kuu gaari karo tani waa wax adiga lagaa rabo inaad go'aankeeda gaartid waxaan rabaa inaan tusaale u soo qaato bilowgii saddex iyo toban waxaan halkaas ku aragnaa nin ibraahim kaasoo wax walba waayey ugu dambayntii wuxuu helay wax ka badan wuxuu waayey ma og tahay dhaqaalaha ilaa waxaad weyn kartaa wax kasta aad haysatid haddii aad baratid inaad wax ku aragtid indhaha rumaysadka waxaad helaysaa wax ka badan wixii aad weysay ayuub wuxuu waayey wax walba waxaa ku dhacay dhibaatooyin daran ugu dambayntiina ilaah wuxuu siiyey laba jibbaar wax ka badan wuxuu waayey ibraahim wuxuu barakeeyey wiilku adeerku ahaa luud isagoo la qaybsada wuxuu haystay kadibna waxay labadooda noqdeen kuwo barwaaqaysan waxaa lahaadeen xoolo badan iyo shaqaale badan way ku heshiin waayeen marka ibraahim wuxuu tegey luud wuxuu qaatay tallaabo wuxuu rabay inuu nabad ka taliyo wuxuu yidhi waxaan kaa baryayaa inuu dagaal ina dhex marin waxaad go'aansataa qaybta aad dhulka ka rabtid anigana waxaan qaadanayaa qaybta kale waxaan taas ka arkaynaa inay tahay dabeecad wanaagsan iyo is-hoosaysiin aniga waxaan dhihi lahaa waxaan qaadanayaa waxa hore adigana waxaad leeda waxa soo haro waayo waxba maada haysan haddaan ku siin laakiin ibraahim xaqiiqdii wuxuu ahaa nin cibaado leh malaha waa mid ka mid ah sababaha uu ilaah axdi ula dhigtay isaga oo uuna u adeegsaday siduu rabay intaasi waa nagu filan tahay haddii haddii aad akhrisay cutubka saddex iyo toban luud wuxuu doortay qaybta ugu wanaagsan ee dooxada jordan ibraahimna wuxuu qaatay wixii soo haray oo isagu qaab wanaagsan ma lahayn laakiin aayadda afar iyo toban waxay leedahay rabbigu wuxuu ibraahim ku yidhi markuu luud ka tegay kadib indhahaaga kor u taag oo meeshaad joogto ka fiiri xagga waqooyi iyo xagga koonfureed iyo xagga bari iyo xagga galbeed waayo dhulka aad aragto oo dhan waxaan siin doonaa adiga iyo farcankaaga aayadda toban iyo toddoba waxay leedahay balkac oo ku dhex soco dhulka dherarkiisa iyo balarkiisa waayo adigaan ku siin doonaa halkaa wuxuu ku sheegayaa laba arrin oo isku si muhiim u ah bilowga wuxuu yidhi fiiri waqooyi koonfur bari iyo galbeed iyo wax walba oo aad aragtid adigaan ku siinayaa hadda wuxuu si cad ugu sheegayaa inuu indhihiisa caadiga wax ku fiiriyo laakiin wuxuu ilaah idin leeyahay caawa fiiri mustaqbalka maxaad aragtaa rumaysadka noloshaada ma is aragtaa adigoo daynta ka baxay ma is aragtaa adigoo degan guri aad leedahay ma is aragtaa adigoo leh gaari cusub ma is aragtaa adigoo shaqo wanaagsan haysta ma is aragtaa adigoo barako u ah dad aad iyo aad iyo aad u badan ma is aragtaa adigoo haysta ma is aragtaa adigoo ku nool riyadaada wax walba oo riyadaas tahayba ilaa ay tahay riyadii ilaah waad ku noolaan kartaa riyadaas ma arki kartaa haddii aadan arki karin weligaa ma helaysid kadib wuxuu ku yidhi isaga wax walba oo aad aragtid adigaan ku siin doonaa haddaba bax oo ku soco adiga tag oo qaado taas macnaheedu waa inaad wax samaysaa aniga waxaan lahaa riyo ilaahay wuxuu i siiyey riyo aan ku wacdiyey injiilka waa wax uu ilaah qalbigayga ku shuba markii ugu horraysay oo aan dhegaystay wacdi cajalad wacdi ah waxaan aad ula dhacay in qof hal aayad kala soo baxay kitaabka marcos oo uu dhowaan hal saac wacdiye oo uu ku soo jiito kadib rabitaankan igubaya ayaa qasbay inaan injiilka ku wacdiyo adduunka oo dhan taas waa doqonnimo markii loo fiiriyo meeshaan joogay wakhtigaas taas waa mid ilaah waxaan ahaa qofka ugu dambeeya oo la dooran lahaa inuu taas sameeyo ilaah wuxuu qalbigaaga gelinayaa waxaan micno u samaynaya maskaxdaada sidaas kuma noolaan kartid maskaxaan la cusboonaysiinin waa inaad ku noolaataa maskaxda ruuxa ilaah wuxuu idin tusi doonaa waxyaalo fursado idiin ah idinka kolkaad akhrisid kitaabka waa inaa u qaadataa inaa adiga leedahay ma aha oo keliya inay leeyihiin koox qaasa ama dad qaasa laakiin ballanqaad kasta ee kitaabka adigaa leh kulli adigaa leh ilaah wuxuu rabaa inuu ku barakeeyo adiga ilaah wuxuu rabaa inuu ku dalacsiiyo adiga ilaah wuxuu rabaa inuu kor kuu qaado adiga ilaah wuxuu rabaa inuu ku adeegsado adiga ilaah wuxuu rabaa inuu ku caafiyo adiga aameen laakiin waa inaad aragtaa taas hana sugin inaad ku aragtid indhahan ilaa aad ka rumaysatid waa inaad ku aragtaa indhahaaga ruuxiga ah kadibna waxaad ku arki doontaa indhahaagan waxaan deganahay masuuri taasoo la dhaho gobolka itus dhaqaalaha ilaah waa inaad rumaysataa marka hore ku arag marka hore indhaha rumaysadka kadibna indhaha ruuxadda laakiin xitaa rumaysad waxaan caddaystay wuxuu ilaah igala hadlay ou siiyey waan caddaystay ballanqaadka ilaah waa inaan weli baxaa oo aan qabsadaa dhulkaas haddaba ereyga lahaansho waa erey xiise leh waayo haddaad baratid waxaa laga wadaa in dadka hadda haysta laga qaado kadibna aad lahaatid dhulka waxaa ku jira cadow dhulkii ballanqaadka mana ay rabin inay wax ka qabtaan cadowga haddaba ma aysan gelin waa uun iska daba wareeganayeen waxay ilaah ka sugaayeen inuu wax ka sameeyo cadowga intaysan qaadan waxaa ilaah yidhi qaata tani waa fikrad xiise leh run ahaantii laba sannadood waxay gaareen xuduudkii ballanqaadka haddii aan geey sharciga ku noqoshadiisa cutubka koowaad haddabana geey sharciga ku noqoshadiisa wax yar sharciga ku noqoshadiisa kow aayadda labaatan waxaan idinku idhi waxaad timaadaan dalka buuraha leh ee reer amoor ee rabbiga ilaahiina na siinaayo sidaa waxaa yidhi muuse bal eeg rabbiga ilaahiina oo dalkiibuu idin hordhigay u kaca oo hanti u qaata sidii ilaaha awowayaashiin idiin sheegay oo aha cabsanina hana qalbi jabina oo mid kastaoo idinka mida ay u ii soo dhowaado oo uu igu yidhi aynu niman iska hormarino si ay dalka inoogu soo baaraan oo ay inoogu sheegaan jidka aan marayno iyo magaalooyinka aan tegayno waana ku farxay waxaan idinkala soo baxay labaiyo toban nin waana idin diray waxaanu ugu yeernaa labaiyo tobankii basaas oo soo hubin lahaa dhulkii ballanqaadka hubaal aayadda labaatan shan waxay leedahay waxay gacmahooda ku soo qaadeen mirihii dalka oo inoo keeneen haddana waxay nagu yidhaahdeen dalku waa dal wanaagsan oo rabbiga ilaahaynu ina siinaayo fiiri aayadda labaatan iyo lix laakiin idinku waa diideen inaa u kacdaan waxaad ku casiyowdeen amarkii rabbiga ma hayo wakhti aan ku dhex maro laakiin dhammaadkii waxay go'aansadeen hadda waan tegaynaa ilaah wuxuu yidhi maya ha isku dayina inaad gashaan hadda waayo idinlama jiro hadda waxay ahayd inaad gashaan markaan idin amray markaa kadib waxay joogeen xadkii dhulkii ballanqaadka markii ilaah ku yidhi waa wakhtigii aad geli lahaydeen dhulka oo qabsan lahaydeen ma ay gelin way ka soo horjeedsadeen ilaah waxay iska daba wareeganayeen soddon iyo siddeed sannadood oo kale lamadegaankii intooda badan halkaasi ku dhinteen cashir yar ayaan idin barayaa caaw hadduu ilaahay ku yidhaahdo waa wakhtiga aad ka qaban lahayd arrin haddii ilaah ku yidhaahdo waa wakhtigaa wax ka qaban lahayd arrin waxaa jiro subkasho aad ku xalin kartid arrintaas iskamana qaadi kartid wakhti kugu habboon wakhti aa isleedaa way ka fiicnaan doontaa ama wakhti aa isleedaa diyaar baa u tahay waxaad go'aansan doontaa waad ogtihiin aniga waan ku daalay arrinkan u dulqaadan maayo waan xalinayaa arrinkan waayo wakhtigaas ilaah kuma subkan waa inaan baranaa markii ilaah nolosheenna taabanayo waa inaan u qaadanaa si dhab ah haddii aad og tahay inuu ilaah wax ka qabanayo dabeecaddaada xun wax ka qabo haddii aad og tahay inuu ilaah wax ka qabanayo cafisla'aantaada wax ka qabo ha samayn marmarsiyo xun oo ah sida u adag tahay in la cafiyo dadka aan idiin sheego waxa dadka ku adag waana ceybka waxaa ka sii adag in la cafiyo dadka cafiska wuu fudud yahay marka la garab dhigo nacaybka qaraarka iyo xanaaqa iyo suntaas mar walba kaa buuxda hadduu ilaah wax ka qabanayo caado aad leedahay caado wax burburisa hadduu ilaah fartiisa taabsiiyo uma baahnin inaad xitaa ku fakertid inaadan samayn karin maxaa yeelay ilaah weligiis waxba kaagama qabanayo arrin isagoo aan ku siinin awooddii aad ku gaari lahayd guusha laakiin waa inaad rumaysataa haddaba waxaan idinla qaybsanayaa arrin ku timid email kool oo degan wisconson wuxuu yidhi markaan dhiganayay fasalka sagaalaad waxaan ka ordaayay dhibaatooyinka nolosha ilmaha iskuulka ayaa i dhibi jira waayo waan la fiiraa awoogay wuxuu siiyey cabitaanka ugu horreeyey anigoo sagaal jir ah waxaan ku dhex dhacay balwad waxaan liigu tuuray xabsi toddoba bilood sannooyin kadib waxaan arkay joyce oo ka hadlaysa shir waxaan bilaabay dhegaysigeeda waxaan bartay sida nolosha masiixiyiinta ay u wanaagsan tahay markaa ku dhex socotay midhaha ruuxda oo baritid ereyga ilaah inuu yahay hab nololeed waan adkaynayaa taas aan u barano ereyga ilaah hab nololeed inaad maskaxdaada cusboonaysid waa inaad ilowda wixii aad soo dhaaftay oo indhaha ruuxdana geshatid bilowdidna inaad ku socotid ereyga ilaah qalcadaha waxay ku burburaan markaad ku dadaasho barashada ereyga ilaah hordhacan waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada joyce mayer mashruuceeda